أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon soddon isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka degmada bulaburdeh ee gobolka hiiraan hoggaanka dhaqanka beesha xawaadle oo si adag uga hadlay duulaanka cusub ee murtadiinta iyagoona fariimo adag oo goodisa u diray hoggaanka maleeshiyaadkaasi jabhadda amxaarada ee faano oo guulo ka sheegatay dagaallo culus oo ka dhacay gobolka amxaar ah ee waqooyiga dalka itoobiya xildhibaan ka tirsan murtadiinta oo qiray in dayac iyo daryeel la'aan u dhintay guddoomiye ku-xigeenkii riddada ee degmada baled xaawo kaas oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay degmadaasi howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada doolow ee gobolka gadoh oo ka hadlay xanibaad dhanka duulimaadka diyaaradaha ah ee kooxda riddadu saartay degmadaasi wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool oo soo bandhigay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka cadowga allah أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faah-faahsan soddon isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka degmada bulaburde ee gobolka hiiraan warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare deegaanka beere yabaal ee dhaca duleedka degmada buulaburde ee wilaayada hiiraan waxa uu maanta mar kale martigeliyey dagaallo culus oo lagu jibiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyadoo dagaalkii maanta allaha falligiisa khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta lagu dilay toban askari oo murtadiin ah kuwaasoo ay ka mid yihiin saddex askari oo magacyadooda ay heshay idaacadda islaamiga al-andulus kuwaasoo kale ah muuse axmed cali maxamed calisow iyo askari magaciisa lagu soo gaabiyey xasan sidoo kale dagaalkii maanta lagu jibiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay duleedka deegaanka beere yabaal ee hoostaga buulaburde waxaa lagu dhaawacay labaatan murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar kuwaas oo ay ku jiraan murtadiin lagu kala magacaabo cabdulaahi macow dhaaley iyo xujaale oo ah taliyaha guutada labaatan iyo lixaad ee maleeshiyaadka riddada sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalkaasi kusoo khaniimaysteen gaari nooha ah iyo bastoolada laga soo furtay murtadiinta goobtii maanta lagu dagaalamay oo ah deegaanka beerayabaal waxaa ku sugan oo si buuxdana gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta haliyada islaamka wilaayada hiiraan waxaana dagaalka maanta uu imaanaya xilli shalay dagaal lagu jibiyey murtadiinta uu ka dhacay duleedka buulaburde kaasoo dhimashay dhaawac ay ku noqdeen afartan iyo afar isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalkii shalay ku gubay gaari cabdibilaah oo qori saarnaa kaasoo sida la xaqiijiyay u lahaa murtad cali jeyte iyadoona sidoo kale mujaahidiintu ay dagaalkii shalay kusoo qaniimaysteen hub iyo rasaas kala duwan hoggaanka dhaqanka beesha xawaadle ayaa si adag uga hadlay duulaanka cusub ee murtadiinta iyagoo fariimo adag oo goodisa u diray hoggaanka maleeshiyaadkaasi yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya kulankani oo ahaa mid wadatashi ah oo ay yeesheen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha xawaadle ayaa kusoo gabagaboobay deegaanka booco ee dhaca bariga wilaayada hiiraan beesha xawaadle ayaa si adag uga hadashay duulaanka cusub ee murtadiintu kusoo qaadeen bariga hiiraan ee ay degto beesha xawaadle waxayna odayaashu shaaca ka qaadeen inay hubkooda la soo baxeen oo ay la dagaalamayaan murtadiinta duulaanka ah iyagoona fariimo adag u diray hoggaanka murtadiinta iyo saraakiisha horkacaya duulaanka cusub waa kuwan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha xawaadle oo si adag uga hadlaya duulaanka murtadiintu kusoo qaadeen bariga wilaayada hiiraan magacaygu waa cabdi cabdulla muumin cosoble naanaystiisuna duugana loo wada yaqaan xaqiiqa waxa i dhimiyey xawaad leh inuu u gafay ninka la yidhaahda sambaloolshi oo yidhi حواد له وعير حول ماله بير ماله دخال ماله دين لدقال أو أقابل سيحي دولة دينو يري بينو كشيغي هرام إلهي كبقي مهين وضا إلهي لوغا بقى كما تاقنين نين مريكا صوتا برو وحاي gaalada u shaqayna hawaadana dad muslimiina oo dalkooda iyo diinkooda haasta oo islaamka lagu yaqiina in dad ahludiina yihiin ayaan adduunka caalamka ku warqabaa war gaalal u soo meeriday oo dadka ku kasba la yidhi ummadda maaragtay yayna ku kaxsoomin midda labaad waad ogtihiin dagaalku hadda wado ka hor dagaal oo galay wuxuu sheegay toddoba boqol oo wiil ayaa iga dhimatay buu yidhi dagaalka waxbana layguma siin buu yidhi gaaladii way maqashay waxaa la yidhi intaa la siiyaa waxaa la yidhi sirdoonka ha la siiya baa la yidhi halkaasoo ku helay toddobadii boqoloo wiil toddoba boqoloo gabdhood ayaa u asaayday toddoba boqoloo habroodaa u ku wiil waysay wiilashaasoo waayana hal xabba kuma lahayn marka uu leeyahay nu beledweyne iyo intii ka dhexaysa buulo burta ha la baabi'iyo oo maraykana iisoo diro waa la duqayna uu leeyahay samberish ma diyaaradda uu leeyahay cali jeyt ma diyaaradda uu leeyahay waa isku fikir waa labadii duuf qalata kalama diin roona waahay samatarid xawaadle waxaan u qaadnay nabad Ee, nabaddaasi nin walba ha ku caanamaalo ha ku dego ninkii saakay nabaddaasi diido lugta iskaga dhufto oo nabaddaasi asiga iska baabi'iyane asiga ayay dhibaysaa waa dareemaysa cali jeete maalin hore waa yimid mudduu maqnaa qandaraasuu qaatay qandaraaskii lacagtii waa qaaday ninkaas waxaa waaye sideeda bannaanba oonrays oo kale waa oonrayska sideeda bannaanba markuu shay qaato sabuul qaato godob la gala markuu soo dhamma mid kale soo doonaa wixii dhinaxa u qaatay waa soo dhameeyey hadduu qandaraas kale inta uu soo doontay oo dhaha haddana ha lay codeeyo dagaal ha layla qaado dagaalkaas markuu qaado dadkiisa beeyo oo mid dhinto god la geliyo iyo mid yacni naafo noqdo markuu ka dhigo haddana kis lacag intii gaala siido xamar iyo muqdisho intii la galo markuu soo dhamay haddana soo gadoo mar kale u imaanaa walaalayaal xawaadlo ma qabato arrinkaasi annakana yacni waa u dulqaadan waaynay wax badanaa yacni aan ka sarribinay wax badanaa is adkaynay saak intaan kadib uma dulqaadan karna dadkaayna in yacni lagu dheelo oo boombala laga dhigo walaalayaal annaka waa diidnay saaka dadkaayna ina yacni lagu qori dab laga dhigto lagu adeegto ugaar laga dhigto ey laga dhigto lagu ugaarsado danaha iyo mashruuca lagu fushado jabhadda amxaarada ee faano ayaa guulo ka sheegatay dagaallo culus oo ka dhacay gobolka amxaara nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in meelo kala duwan oo ka tirsan gobolka muxaarada ee dalkaasi dagaallo horle ay ka socdaan iyadoo xoogagga mucaaradka faano ay sheegteen inay waxyeello culus dagaalladaasi ku gaarsiiyeen ciidamada dowladda silibiyadda Itoobiya walow tirada khasaaraha aan weli la shaacin sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi Itoobiya ee loo yaqaano Ethiopian Median Service ama EMC afhayeen u hadlay kooxaha falaagada faano oo lagu magacaabo Cabdallah Andris ayaa warbaahinta ku hadashay afka maxariga ee dalkaasi u sheegay in dagaaladii ugu dambeeyey iyagu ay qaadeen markii ay muddo ku jireen ee difaac khasaare badan ay gaarsiiyeen ciidamada Itoobiyaanka dagaalada ugu xooggan ayaa laga soo sheegayaa deegaano hoostaga degmada Dabre Elias ee gobolka Gojaam halkaas oo ciidamada Itoobiya laga qabsaday deegaano ay haysteen waxaan guulo muhiim ah ka gaarnay weeraro isku dhafan oo aan la beegsanay ciidamada Itoobiya kuwaasoo ku jiray iskudaygoodii ay ku xojin lahaayeen difaacyadooda ayuu yiri sarkaal ka tirsan faano oo la hadlay warbaahinta maxalliga ee dalkaasi wuxuu intaasi ku daray sarkaalkani in ciidamadoodu ay ku guulaysteen inay weerar dhabagal ah ku qaadaan kulanyo ka timid addis ababa oo ku sii jeeday dabre barhaan gobollada kale ee waqooyiga sida wallo iyo gondor ayaa lagu soo warramayaa inay ka jiraan dagaallo waaweyn iyadoo la sheegayo in deegaano gobolladaasi ka tirsan lagala wareegay ciidamada abiy axmed sida laga soo xiganayo ilo maxalli ah oo la hadlaya warbaahinta ku hadasha afka maxaariga inkastoo dowladda etoobiya ay sheegatay inay wiiqday awoodda kooxaha fallaagada faano haddana dadka u dhundaloola dagaalada ka socda gobollada amxaarada ayaa sheegay in faano weli ay gacanta ku hayso in ka badan boqolkiiba siddeetan iyo shan gobollada amxaarada dowladdu waxay qorshaysay inay guul ku dhawaaqdo dhammaadka disembar ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka laakiin qorshahaasi wuu fashilmay ayay ilowareedyo la socda dagaalada magacyadoodana la qariyey u sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta dalkaas weli dowladda etoobiya kama aysan hadlin dagaaladan cusub ee laga soo sheegayo gobolka amxaarada ee dalkaasi xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in dayac iyo daryeel la-aan u dhintay guddoomiye ku-xigeenkii riddada ee beled xaawo kaasoo ku dhaawacmay qarax ka dhacay degmadaasi cabdiqani maxamed warkan haynoo sii faahfaahiyo iyadoo qarax toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gedo ay mujaahidiintu la beegsadeen gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi ugu magacaabnaa maamulka ridada gobolka gedo ayaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa qaabkii uu ugu dhintay dhaawaca soo gaaray murtad faarax macalin bishaar oo ka mid ah xildhibaanada dawaaqiida kooxda ridada ayaa sheegay in sababta murtadkaasi uu u dhintay ay tahay daryeel la-aan maalmo kadib dhaawaciisa oo loo sii qaaday magaalada muqdisho ayuu baktiyey ra-iisul wasaaraha kooxda ridada murtad xamse cabdibarre ayuuna ku eedeeyey daryeel la-aanta uu u dhintay maadaama uu sheegay inuu cunaqabateenoo saaray gobolka gedo waxaa dhaawac ka dhashay qarax gaadhay mas-uuliyiintii degmada beled xaabo qaar ka mid ah oo xayiraadu saamaysay taasoo keentay in daryeel la-aan u dhintaan welina ku xayiran yahay meydkiisa caasimada xamar eheladana ay dalbanayaan in deegaanka lagu soo celiyo si ay ugu samraan goob nabad ahna uga aastaan dagaalka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka riddada jubbaland ayaa u muuqda mid saameyn ku yeeshay iyaga dhexdooda marka laga soo tago dadka shacabka ah dhanka kale maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa la siin musheerkooda bisha oo ugu dambeyn ay qaadan jireen shan iyo labaatanka bisha askarta qaarkood ayaa sheegay inaysan jirin sabab rasmi ah oo lala wadaagay ama cudurdaar loo gudbiyey oo keentay inuu dib u dhaco mushaarkooda qaar ka mid ah maleeshiyaadka oo qoraallo ay soo geliyeen koontooyinkooda gaarka ah ee baraha bulshada ku leeyihiin ayay ku soo bandhigeen inuu weli ka maqan yahay mushaarkii bishan kooxda riddada gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga kama hadlin mushaarkan kadib dhacay wakhtiga loo asteeyey askarta inay qaataan waxaana jira sababo badan oo la duldhigay inuu dib u dhaco mushaarkan ka soo daahay maleeshiyaadka howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya howlgal xalay mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka booliska riddada koonfur galbeed waxaana laga soo qaniimaystay hal qori oo a k afartan iyo toddoba ah dhanka kale xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya waxaa xog dheeraad ah laga helayaa kamiin ciidamada mujaahidiinta u dhigeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ka baxay deegaanka raaskambooni ee dhaca xadbeenaadka dhimashada waa hal askari oo murtad ah dhaawacana waa saddex kale oo murtadiin ah bulshada ku dhaqan degmada doolow ee gobolka gadaho ayaa ka hadlay xanibaad dhanka duulimaadka diyaaradaha ah ee kooxda riddadu saartay degmadooda casaam carafaat ayaa warkan inoo faahfaahinaya qaybaha kala duwan ee bulshada degmada doolow ee gobolka gado ayaa sheegay in dhibaato xooggan ay ku qabaan go'aankii lagu xayiray duulimaadadii garoonka magaaladaasi waxayna sheegeen in saacadihii lasoo dhaafay magaaladaasi uu ku dhintay mid ka mid dadka deegaanka oo xaaladiisa wax looga qaban waayey degmada doolow haddii dibadda ama caasimadda muqdisho loo qaadi lahaa ay saameyn ku yeelatay xiritaanka garoonka kooxda hurdada ayay ku eedeeyeen in dagaalkeeda ka dhanka axmed madoobe ay u beddeshay cunuqabateyn ay saartay garoomada diyaaradaha waxaan tirsanaynaa oon ka tirsanaynaa shire malakumowd baa u yimid laakiin dayac dowladda federaalka ka yimid in malaggiisii asdadejiyey baan tirsanaynaa siddeetan iyo shan gubaan jira annagu ma nihin siyaasiyiin shacab baan nahaa in annaga siyaasadna laku cadaadiyo oo nabadoonnadii iyo gabdhihii ay umulraacaan oo haddii ilaa garoonkii laga xidho oo la yidhaaho inaa hebelmadoobe iyo xasan sheekh maxamuud baa ishayo in shacabkii la yidhaaho ma aanna arag mana aanna maqal shacab la leeyahay siyaasaddii laba madaxweyne iyo laba maamul goboleed ay isku haysteen shacabka ha lagu baabi'iyo oo dantoodii iyo dakhligoodii iyo dawladnimadoodiina ha la qaato ayagiina ha la baabi'iyo weligay maana maqal mana aana arag waxaan u dulqaadanaynana maaha xasan sheekh maxamuud iyo wasiiradiisa iyo dawladdiisa annaga haddaan nahay reer doolow waana baabi'iyeen siyaasadda shacabka in lagu baabi'iyo siyaasaddana ma mudno mana u dulqaadanayno in dakhligannagii iyo dilkannagii la isku darsado ma suuragelayso mana yeelayno waxaanan kaga dacwoonaynaa ilaahay baan kaga dacwoonaynaa rabbi baan kaga dacwoonaynaa shacab lagu tumanhayoo la leeyahay madaxweynea ankiray iyo madaxweynea ay ankiray hadda ka hor maana maqal gabdhihii baa dhammaanhayo umurihii baa dhammaanhayo hooyooyinkii baa dhammaanhayo mandheera hadda toddoba qof baa taallo oo looga waayey meel la mariyo etoobiyana siddeed qof baa taallo shire wuxuu u dhinta siyaasad iyo dacadti lagu talagalay oo madaxweyne laba madaxweyne oo ishaysata iyo xibnihiisu ay ku talagaleen annagu u dulqaadan mayno oo garoonka naga xoolaha ku dhisanay waxaa naga waa qabsanay oo hal maalin aan jaqaf raashin ay ku darsan ama aan ciid carakaawo aynu ku darsanin ama la xir hayaae maxaa umarinaysaa ummad kale adar ummaddan hadda waxaad haysto waxa saxa maaha dadka annaga inaan idinkoo nool oo dowladda sheeganhayo madaxweyne sheeganhayo in dadka annaga qaarna hawaasa loo qaado oo etoobiya salkeeda aan la hadno qaarna nairobi intii loo qaado in ku nafbaxaan ayagoo sii marhaya nairobi garoonka annaga uu xiran yahay dowlad lagu maadici kara maan lagu raaci kara runtaa idin sheegaya been maahan waxaa ku idinla hadlay waa shacabkii maa ul manni annaga qolaa isku dhacsantiin manni shacabkii baan nahay waxaan dhihi lahayn haddaad wax maqlaysaan oo dowlad sheeganaysaan siyaasad annaga shaqo kumila shacabkii baan nahay fura garoonka khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya kooxda ardada soomaaliya iyo maamul goboleedka ashadaldirarka jubbaland ayaa saameyn ku yeeshay dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada maamulka axmed madoobe uu ka arrimiyo waxayna kooxda ardada xayirtay gormada diyaaradaha gaar ahaan mid ka mid a degmooyinka gobolka gedo iyo jubbada hoose walow markii dambe ay fasaxday qaar ka mid ah halka qaarka kalena ay weli u xayiran yihiin wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa soo bandhigay askar taa'ib ah oo ka soo baxay safka cadowga allah aan ku horreyno xasan cabdiraxmaan abuuxasan iyo wilaayadda islaamiga ee baay isaga oo garwaaqsan qorigii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta galay nolol mugdi ah oo gaajo iyo macluul ay ku wareegsan tahay ayuu markan garwaaqsaday inuu ku dhacay fal uu kaga baxay diinta islaamka waxa uu arkay dulinimada ay leedahay in diinta laga baxo garab iyo gaashaanna loo noqdo gaal kufaar ah oo doonaya inuu burburiyo diinta dalka iyo dadka muslimiinta waxa uu soo arkay nolol uu ka shallaayay kuna qasabtay inuu naftiisa la xisaabtamo ugu dambeynna kusoo riday dhabbihii badbaadada kadib markii uu dib ugu soo laabtay diinta islaamka ee uu maalin cad ka dhaqaaqay kadib muddo ka badan laba sano oo noloshaasi uu ku jiray hadda waxa uu u soo baxay iftiinka islaamka waxa uu isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan xarunta wilaayada ee degmada buula fullaay halkaas oo uu ka helay soo dhoweyn iyo martiqaad ay u samaysay wilaayada islaamiga ee baay maadaama wilaayada ay horey u ballanqaaday in qof kasta oo ka soo baxo safka gaalada lagu soo dhoweynayo gacmo furan loona lacagaynayo hubka uu la yimaado taa'ibkan aan ka sheekaynayo waa maxamed siidhi ibraahim oo ahaa istaafka khaaska ah ee taliya ku-xigeenka waxa loogu yeedha maleeshiyaadka daraawiishta koonfur galbeed isagoona muddo ka badan laba sano istaaf u ahaa sida uu ku sheegay wareysi uu siiyey idaacadda islaamiga andalus kadib markii toobada loo qabtay maxamed siidi ibraahim waliba hokoyay ciidamada daraawiishta ee koonfur galbeed dhanka gaar ahaan buurakaba shaqadeena istaaf ahayd kaarbiyan istaaf ku hay waxaa la jiray laba sano iyo saddex bilood yaa shaqeeyay yacni hadda weliba milahan ku bahay rafaad iyo gaajo iyo milahan ku dhahbahay waxa uu taa'ibkan ka sheekeeyey weerar ay ku soo qaadeen ciidamada mujaahidiinta isagoo ku sugnaa isbaara dadka muslimiinta oo lagu dhibaateeyo lacagaha baadda ahna looga qaato taasoo ku taalla duleedka degmada buurxakabe ee wilaayada baay weerarkaas oo uu ku dhaawacmay isaga laba ka mid a asxaabtiisii horena ay halkaasi ku dhinteen isbaara fidhi marka wanoo miilasay lix qofkeena lama nooka dhimatay lamana nooka dhaawacantay lanka miiga ku dhaawacmay ninka oo taliya taliya urungay ah iyo ana miiga ka dhaawacnay baawarta beesa ka qaadadaani baawarta hadday raran yihiin lambool soddon laqa qaade kuwa ina tarayka hayna furka odaynayaalka weli laqa qaaday afar dolar nuuhyaalkana weli laqa qaaday afartan ilaa konton markii baydhowey sheeka koyta afartan laqa qaade markii inta koyton konton laqa qaaday ugu dambeyn waxa uu ka sheekeeyey sida loo soo dhoweeyey marka uu soo gaaray wilaayada islaamiga ee baay isagoona dhanka kale farriin u diray murtadiintii uu safkooda ka soo baxay gaar ahaan kuwa istaafka u ah saraakiisha maamulka riddada koonfur galbeed ee ku sugan degmada buurxakabo maasha allah dhibaato iyo haddana ma aragna farxadaa aragay si aan lahay iin dhawaay alxamdulilah nimankaanna geegi inshaadeen waxaan ku tabi degmada buurxakabo waxaan ku tabi oo qaar ahaan haddana kuwii aan istaafka eli lahaayeen maanta rafaadka jiraan iyo garaqayma anigu waleera lahaayay mida horta wal natiijo iyo faa'iido taala ma leh gaaji meel maqaysan dhammaynay walaalayn inshaagaad gacantii hoos ku dhiiwaari lahaa insha allah taa'ibkan waxa uu ku dabafeelayaa taa'ibiin maalmihii lasoo dhaafay si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo loo sameeyey martiqaad iyo soo dhoweyn kadibna lacag loogu beddelay hubkii ay kala soo baxeen safka murtadiinta sidoo kale wilaayadda islaamiga ah ee bakoolna waxay soo bandhigtay askari toobadkeen ah waxaana warbixinta warkan inooga soo diyaariyey cabdiqani maxamed aadan xasan cabdi waa askari taa'ib ah oo muddo dhowr sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa ashhad la dirirka ah ee koonfur galbeed waxaana isagoo towbadkeen ah dhowaan lagu soo bandhigay deegaanka burdhuxunle ee wilaayada bakool askarigan ayaa markii towbada loo qabtay waxa uu waraysi gaar ah siiyey warbaahinta islaamiga ah ee andalus wuxuuna ugu horreyn ka warramay halkaa uu murtadiinta kaga biiray Ah, anoo iidaha sano ibdoomaayo leerow maybaa ku kubiilay nimanka murtadiinta degmada hodur dhibbay ku maybaa ka jarinay sagaal bilood sagaal bilood mayba waxa ilmi cashar kale ma qaadadaan walna duuday bareysadana wal duuday duhurkan wal hana hirgelisay galabtana walna nagaay maqrabka walna shaanay wal cilmi hoona niinsiyaad yahay ma lahayn inta gadoon iyo inta dug iyo foorarso iyo roroor iyo dugow dugowaad maala yacni ile ka hisaabanayn kabacdu hubanana sii madeynana shalqiibi ciidamadana dhahdari dad dhibo ee bilaaw ee hayni hani maybaa insiyaanadii horena nidhaha qiibiyay howlgaalkii kooda una qaadnay xudur degmada madiina hanoo bedeli mayna hana gaatiyey ceel birda caatina hana marsi ilaahay kiin roonya mayna hana gaatiyey kale rab dhow rib baadana nashaani ciidamada etoobiya meela degan iyo mayna ninkawaalahe xoojin meela lamasin iyo kabalaay oo kale roogni dhowr jeera maybaa dagaalada kalumaanay in badan hana arbushaasi walna rafaadaya walna dhibaatayay dagaalkii ninkaog badanaayaatana maybaa oo eed gacangna ninka sarayna oo ka guul helay intii xilligaas oo nala jarni dagaalkii kulin jiray tumi todob qofa meelin noo ka reebay sidoo kale waxa uu aadan ka warbixiyey intii uu ku sugnaa noloshii mugdiga ahayd waxyaabaha uu la soo kulmay maalintii ana kabiiray lanko xoogsatay oo shagaystay oo beerashii taabadaayo hoolashiida jiraayo gu-ideer beertaabadoo haay maalintii oo ka darsamayna maybaa lanko garba duubano maybaa shay dhaan galay adduunyadiis ku beer daraawtay aakhari adduunyaba seegay nagadi inay gobolku maliibaneegi lakaliibanile an ahaa wal faydeen gobolkaas ka haay an hayenka galna madaasa hatan igali gobolku wala faydeeda ki galay maleh isku katabo madan kale makiinka jarta koy muslimiinta isku dhahagal arday awlaaday oba mayba adduunyadan dadna waa igali caqabadooyinkii limanka murtadiinta ee dhabtay oo madi anaka jari ana la kulmi raashin xumada mayba garaankana garaan oo meelka salaysan maxayn masheeradkan afkala kuma qaaday maybaa antaase letingan eray malna siyaan nooligaan daawudaana ma ansaanayna maybaa malna siyaan daawo ma lahayn ugu dambeyn aadan xasan cabdi ayaa baaq towbadkeen ah u diray haraadiga askarta murtadiinta una sheegay in si wanaagsan loo soo dhowaan doono fariin maybaan diray dadkii walaalada hay da-ado iska hayni askartoo iska hayni isla jarni ini gaalka on waardeyne liinka talane dhufees jooharada buryaha amaaratya ka arursun yoona odogi saala xabiib yo mayba bulo i buulama jenga dhahanka dhamay hayta yo korku jara ini ahmaartaas yoon waardayn aaday awsho on kooyano dalsho i deegansho on kooyano diinti on halgamaano culmadii mujaaxidiintiyaas ku darsamaano anibata kooway walla een dhimay maleh si sharafle wanaag lee lahay dhoway an walaalada may baagan diray may buha ini meelas galadaas ku waardaynay yo hasku kutabaan oo madi kooyangna may buha si sharafle wanaag aniyoona lahan dhowayayo shalay basada haytay gumaada liinka gobodane galabtii kooyan asaraaldini may buha arrantiyo liin suurta geliyaano may buha minsho hor ku seedeen waxaa sii kordhaya marba markii ka dambaysa qulqulka askarta towbadkeenayaasha ah ee kasoo goosanaya sufuufta murtadiinta kuwaas oo markii soo dhowaan wanaagsan ay la kulmaan saaxiibadooda ugu baaqah inay isaga soo tagaan nolosha mugdiga iyo gaalnimada warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu